barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha nofembarna waa lix sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadaan idinku hayno idaacaddayada waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno gabadh dhallinyaro ah oo qurbaha ku dhalatay hase ahaatee markii ay hargeysa dib ugu laabatay la kulantay nolol adag waxay ka sheekayseen- waxay ka sheekaynaysaa sidii ay caqabadahaas uga gudubtay
waxaan hargeysa usoo guurnay gadhayda markay ahayd kula jir hooyaday oo in- ku geeriyootay maraykanka darteed allaha u naxariisto iyo agoo caqabada caqabada kala kulmeen koritaanka iyagii hargeysa markaanu nimaday way igu adkaatay inaan la qabsado heese kala duwan ayaannu idinkugu haynaa barnaamijka waxaana ka mid a xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal middu igu xidho ixanibay darteede
sheekooyinkaas iyo weliba war ku saabsan dagaal gaalkacayo ka dhacay oo khasaare badan gaadh- gaadhsiiyey dadka iyo weliba ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida saaka aroornimadii waxaa magaalada gaalkacyo ka dhacay dagaal xooggan oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac tiro badan wariyaha v o a ku sugan gaalkacyo oo la hadlay saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in tirada dhimashada ee dagaalkani ay kor u dhaafaysay ilaa labaatan qof halka dhaawacuna uu ka badan yahay soddon qof dagaalka ayaa ilaa haatan ka socda magaalada kaas oo noqonaya dagaalkii ugu adkaa ee xilliyadan dambe ka dhaca magaalada gaalkacyo waxaana la isu adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan xiisadan cusub ee gaalkacyo ayaa taagnayd bishii ugu dambeysay wixii warare ee kasoo kordhana idaacadaha iyaga ayaad ku maqli doontaan
ciidamada dalka ciraaq ayaa yareeyay horu socodka ay ka samaynayaan dhinaca bari ee magaalada muusil halkaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda isis oo qabsatay dadkii goobtaasi ku noolaa taliya ka tirsan ciidamada dalka ciraaq ayaa sheegay in ay rabaan in ay badbaadiyaan dadka rayidka ah isagoo howlgalkana ku tilmaamay inuu yahay mid ka mida kuwii ugu adkaa ay ilaa iyo hadda wajahaan ciidamada huwanta
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan ay marti inoogu tahay maryan ibraahin cabdiraxmaan oo ah gabadh dhallinyaro ah oo ku dhalatay qurbaha balse iyadoo toban jir ah dib loogu celiyey magaalada hargeysa maryan waxaa korisay ayeeyadeed oo danyar ah iyada oo waajahday nolol adag oo saboolnimo iyo waalid la-aan ah maryan waxay leedahay haatan barnaamij la yidhaahdo ila wadaag ama ila gaadh guul oo ay kusoo bandhigto baraha bulshadu ku xidhiidho sidoo kalena waxay qabataa barnaamijyo ay dadka ku tababarto sidii ay hadaf u samaysan lahaayeen ugana midho dhalin lahaayeen nolosha sahre ciidla nuur ayaa khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ku wareysatay
walaal saxray waxaan ku dhashay wadanka bakistan sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii dabeetana waxaanu u guurnay maraykanka da-deedu markay hayd afar jir taasoo run ahaantii aanu joognay ilaa ay da-deedu ka gaadhaysay toban jir intii maraykanka aanu joognayna run ahaantii dhowr magaalo dhowr meelooda kala duduwanna aanu ku kala sugnayn waxaanu hargeysa usoo guurnay da-deedu markay ahayd toban jir hooyaday oo in- ku geeriyootay maraykanka darteed allaha u naxariisto iyo agoo caqabada caqabada kala kulmeen koritaanka iyagii hargeysa markaanu nimaday way igu adkaatay inaan la qabsado sababta igu adkaatayna waxay ahayd sideedaba horta waad garan kartaa ilmo qurbo ka noloshii xataa caadiga ahayd ee hargeysa dadka darajada dhexe amba mid classka ay ku noolaayeen nolol ka hooseysa ayaa run ahaantii nagaga soo horreysay hargeysa marka caqabado run ahaantii ayaan kala kulmana qabsiga hargeysa sababaha awgeed waan gartay markii aada la qabsatay waddankii ee aada fahantay sida loogu noolaado duruufo kale oo dhallinyaronimo ayaa dabcan gelaysaa caqabadihii kaa hor yimid iyo sidii aada uga dabaalatay markii aada soo gaadhay da dhallinyaronimo ah bal iyagana nooga waran maryan
run ahaantii caqabadaha iga hor yimisay badankoodu waxaad moodaa inay ku xeersanaayeen dhanka dhanka financeka iyo dhanka maalka dhaqaalaha caqabada ah dhanka dhaqaalaha ayaa run ahaantii ahayd caqabada ugu weyn ee iga soo daristay dhallinyaronimadeydii taase run ahaantii aada moodayd inay igu abuurshay doonitaan dab ah aan ku on run ahaantii doonitaankaasi keensaday waxqabad ka badan waxqabadyada dhalinyarta ila da-da ah ay qabanayeen markaan arkay xaaladda ay xaaladda qoyskeedu iyo ay ku sugnaayeen iyo dadka aan anigu doonayay iyo nolosha qurbaha siday ahayd marka ta hargeysa la barbar dhigo waxaan u adkeysan waayey inaan xaaladda iyada ad ku jiro oo aan raali kaga noqdo dabeetna waxa da yarba igu gashay doonitaan ah inaan shaqo tago oo aan wax qabsado saddex iyo toban jirkii baan ku bilaabay inaan shaqo raadsado laakiin run ahaantii wax badan kamay suurto gelin waxa ii suurto gashay shaqadii koobaad inaan helo lisinsulshibteydii taasi waan u shaqo tegay raadiyo hargeysa waxay ahayd sanadkii ugu dambeeyey iskuulkayga sandriga dabeetna markaan iskuulkii qalinjibiyey waxaa iigu xigtay inaan inaan bilaabo mihnad ah macalinimo macalinimadiiba haddana sii dalacday waxaa iigu xigtay mihnad ah inaan anigu furto meel ii gaar ah school online oo ii gaar ah aniga oo intii muddada u kala dhexaysay intaa aan iskuolka onlineka ii gaarka furanayay iyo macalinimadii aan ku bilaabay u kala dhexaysay howlo badan oo sida howlo maamul ah iyo howlo ganacsi ah waan gartay marka iskuolka onlineka ah maxaa lagu baran jiray dadka dhigtaase ma dad waddanka gudihiisa joogay haaya mise dad macaadibadaha jooga walaala iskuolka onlineka waxaa lagu dhigan jiray waxa weeyaan english dadka dhigtaana waxa weeyaan dad waxay joogeen hargeysa banaankeeda waan gartay marka kadib howlo ganacsi baad gashay halkeed ganacsigii kaga hadhay maryan mise weli waad wadaa walaalo waan ka hadhay waxaan holaha ganacsiyankana waxay ahaayeen waxaan waxaan baayac mushtareenayay alaabta dumarku isku qurxiyaan laakiin run ahaantii waxaan waxaan galay howlaha ganacsiga iyadoo la moodo inaanan xirfadii haynin oon ku yara degdegay yinow marka run ahaantii waan ka hadhay waan gartay hadda waxaad wadaa dadka inaad baraarujiso oo aad ku dhiiri geliso nolosha inaanay isku dhiibin ee ay waktiga ay haystaan iyo dhallinyaronimada xooga ama qofku hadda yaraada ama hadda weynaada e mar kasta ay fursadi hor taallo oo ay isaga ku xidhantay guushu casharadaasi aad bixisa maryan sideed u qabataa maxaase kugu dhiirigeliyay inaad hawshaa gashid run ahaantii waxa iigu dhiirigelisay waxa weeyaan saxdaay waxa aada ii cajirisay saameynta ay qofka bini-aadamka ah ku yeelan karto dhiirigelinta iyo inaad qof qalbigiisa rajo ku abuurtid taasoo saameyntaasi ay aniga markii hore igu bilaabantay dabeetna aan jeclaaday inaan dadka kala gaadsiiyo waxa igu dhalisay waxa weeyaan iyo cidda saameynta aniga isoo gaadsiisay waxa weeyaan odaygayga qaabka uu iisoo gaadsiinay waxa weeyaan run ahaantii wuxuu odaygaygu jecel yahay inuu ciyaar inuu ciyaartay noqdo waxaan aaminsanahay inuu marayo guusha u marayo dariiq ka duwan boqolkiiba sideed iyo sagaashan dariiqa ay u maraan dhalinyarta soomaalidu waxaan maalin dhaweyd maqaal ku qoray blog aan sameeyo ilagaad guul la yidhaahdo maqaal aan ciwaankiisa ka dhigay guushu waa natiijada ma aha dariiqada sababtuna waxa weeyaan waxaan aaminsanahay oo ii muuqata inaad muudid dhalinyarada soomaalida amba guud ahaanba bulshada soomaalida in dariiqa guusha is iskaga mid noqday dariiqaasoo ah in qofku waxbarasho marka hore helo dabeetna waxbarasho wanaagsan markuu helo uu grade fiican kaga baxo waxbarashadiisii shaqo wanaagsan helo shaqo wanaagsan oo lacag fiican uu ka helayo naftiisa iyo reerkoodiiba ku kaabi kara dabeetna qofka iyadoo guusha gaadhay amba heerka gaadhay ayaa ka tilmaaman caruurta uula dhashay qofkaasaa ka tilmaaman kaarkiisa iyo bulshada kale qofkaasaa waalidkii ku faanaa waalidka kalena ilmihiisa barbardhigaa si uu ilmihiisa ula mid noqdo waxaanaad moodaa guud ahaanba dhalinyarta soomaalidu inay dariiqaa wada haysato qofkii la arka kuwan marana caqabado badan ay kala soo kulmaan haddaba odayga dadku jecel yahay inuu ciyaartoy noqdo professional ah oo takhasus ah caqabado badanna way kala kulmeen waayo wuxuu maray dariiq ka duwan dariiqa dadka badidoodu marayaan dariiqaas waxay ku keensatay in canaan badan daleecayn badan waxya negativity badan iyo hadallo badan oo dhaawac soo gaarsiin kara ay dadku soo gaarsiiyaan uu taageero yar bulshada ka helo iyo iyo xataa qoysaskiiba laakiin waa yani qaabka uu uga jawaab celiyey iyo qaabka uu naftiisa dhiirigelinta markas ugu raadiyey qaabka aniga raadka iyo saameynta igu yeelatay run ahaantii waa dareemi kartaa baan filaya qof intaasoo caqabadii kala kulmayso wuxuu markasta isku dayaa inuu inuu isagu naftiisa dhiirigelin siiyo inuu isagu wixii positive ah iyo wanaaga uu helayo naftiisa u abuurayo ay ka badato inta negativeka iyo inta salbiga ee bulshada kasoo gaaraysa wuxuu wuxuu wuxuu aaminay haddii ay isaga ka go-an tahay inuu isagu doonayo inaanay ahayn inuu cid kale la doonto laakiin inuu isaga doonitaankiisa ku filan yahay dabeetana waan waan la cajaday run ahaantii like qaabka uu isagu iskugu filnaanayay uu isagu tababaraha iyo dhiirigelinta iyo kalsoonida naftiisa usinayay dabeetana waxaa jeclaystay inaan la mid noqdo weliba keliyaasa intaasi kuma koobine aniga mastarkayga wuxuu ii noqday tababaro nololeed baan odhan karaa markastoo niyajabo isaga ayaa run ahaantii dib niyadeeda u kaaba markastoo kalsooni daro dareemo isaga ayaa kalsoonida dib iigu soo celiya waxyaalaha kelmado waxyaalaha qaarkood uu maskaxdeyda ku programiyey ayaa kamid ah oraahda tidhaahda haddii dooni dariiq haddii doonitaan jiro dariiqa way jirtaa run ahaantii saameynta uu isagu iyo socdaalkiisa iyo guud ahaanba isagu ugu yeeshay ayaa ibedeshay qofkan markii hore ahaa qof cusub iga soo saartay dabeetana waxaan waxaan run ahaantii u adkeysan waayey inaan ogaado in dhalinyar badan ay ku sugan yihiin qofkii xaaladii aan markii hore anigu ku sugnaa dhalinyar badan oo intaa kasii badanna aanay kuga sugnayn oy kasii liitaan xaaladaan markii hore ku sugnaa waayo ugu yaraan anigu hami baan lahaa laakiin ficil baa iga maqnaa dhalinyar badanna hamiba ma lahaa marka run ahaantii waxaan jeclaystay inaan inaan anigu noqdo waxa uu isagu aniga ii noqdo inaan anigu dadka dib u dhiirigeliyo inaan anigu quluubta rajadu ku yaraatay dib ugu istiimin karo rajo u kala taagnaan karo kalsoonidii lagu abuuri karo intaan awoodayo insha allah waan gartay marka maryan dadka aada la kulanto shaqodan ad iminka qabato markaad qof dhiiri gelinayso dabcan qof keliyaoo meel kuu joogaa ma jiraana waa dad kala duwan sideed u wajahdaa maxaad sar ka xusi kartaa mashaakilka ay dadka badankoodu kaala sheekaystaan ee qof walba gaarkiisa u haysta horta qaabka aan wax u wadaa runhaanti way ka duwan way ka duwan tahay qaabka tababarayaal badan ay u wadaan amba qaabka dad badan oo guul raadiya ay u wadaan inta badan dadka guusha gaadhay amba dadka wax tababara waxa weeyaan si hufan wax uma qabtaan waxay waxay waxay runhaantii sheergareeyaan amba ay bulshada la wadaagaan waxa weeyaan caqabadahooda xataa hadday ka hadlayaan marka caqabada ka gudbaan kadib ayay la hadlaan qaabkan anigu isku dayo inaan dhalinyarka iyo bulshada wax ugu istiimiya waxa weeyaan qaab ka duwan sidaas waxaan isku dayaa inaan hufnaan intaan isticmaali karaba isticmaalo tusaale ahaan facebook baraha facebook waxay isu xidhan ku dhawaad sideed iyo toban kun oo qof run ahaantii waxaan isku dayaa bal dhalinyarta inaan keliyaka ma aha kalsooni ku daaro oon dhiirigelin siiyo waxaan isku dayaa xataa markaan kalsoonida iyo dhiirigelinta siinayo inaan u istiimiyo jidka bal jidka jidku inaanu inaanu fududaan lahayn in in inay caadi tahay qofka biniaadamka inuu inuu inuu niyajab dareemo laakiin muhiimadu ay tahay siduu isku soo kaado inay caadi tahay inaad kusin laakiin muhiimadu tahay inaana kudhiga ku raadin aad degdeg u kacdin inaan u istiimiyo xaqiiqada ku lamaan inaad guul raasatid keliya kama aha inaan idhaahdo guusha waa sidan guusha astaanteeda waa sidan medadankeeda waa sidan ee xataa bal jidka iyo socdaalkana aan waxuga istiimin karo bulshooyinka kala duwan qaabkaan waxu gaarsiya waxa weeyaan waxaan isku dayaa inaan isticmaalo had iyo jeer baraha bulshada sida facebooka youtube-ka anigoo isticmaalaya videoyaan soo geliya inta badan qoraal dadka ku baraarujiya waxaan aasaasay barnaamij la yidhaahdo ilagaa guul oo blog aan u sameeyey oon jecelahay rajaynayo doonayana inaan kusoo bandhigon dadka kula soo wadaago socdaalkeyda guusha ah iyo waxyaalaha yacni guusha kaaga baahan tahay iyo maqaalo ku saabsan guusha waxaa kaloon bixiyaa tababaro ka gaar ah howlaha kale ee baraha bulshada oo aan dadka si rasmiya ugu tababarayo xirfadaha ay kaaga baahan yihiin nolosha iyo inaad guulaysato sida sidaad hadaf sax a u samaysan lahayd sidaad cabsida uga uga adkaan lahayd kalsooni u heli lahayd iyo waxyaala la halmaala inta badan tababarada rasmiga ahna waxaan u qabtaa qaab qaab live ah bana waan gartay maryanay een, markaan dib ugu noqonno markaad waddanka timid waad yarayd caqabado badan baa kaa hor yimid in badanoo dhallinyarada ka midi waxay dhahdaan nolol fiican baanu ka weynaa waddanka waanu ka tahriibaynaa adoo maraykan ka yimid sidee aad ugu dhiiratay inaad waddankii sii joogtid oo tidhaahdid maya tanaan ka midho dhalinayaa waayo markii waayo aragnimo ay ii korodhay ee aan da ahaa deed iyo toban jirka ee sideed iyo toban jir ilaa shan iyo toban jir inta udhexaysa soo gaadhay xaqiiqadaan aqbalay En xaqiiqada ah run ahaantii xaaladda aad ku sugan tahay inaanad ka baxsan karahayn xaaladda aad ku sugan tahay haddii aad wajihi wadid wadankaad doontidaad ku sugnaatid inaanad inaad ka baxsata inaanay xal noqon lahayn tusaale ahaan En qofka dhalinyarada ah maanta ka cabanaya wadankii waxba ma yaalaan waxaan doonaya inaan qurbo tagan qurbo wax kasoo qabsado haddii uu wadankii awoodi waayo inuu wax ka qabsado ma aaminsani qurban inuu wax ka qabsan karo waayo xaaladiyan buu ka cararay qofkii uu yahay wuu la socdaa wuu- wuu ku lamaan yahay marnaba muu bedelin cidii ciddii uu ahaa iyo xaaladda ku jiray aniguse waxaan waxaan aqbalay xaqiiqada ah inay inay tahay inaan xaaladan wa- waxaanan naftayda ugu ballan qaaday haddii aan awoodo inaan inaan xaaladan ku jiro wax yino wax ka bedelo qof baan ahay bedelo En keliya sabab en en yino challenge-ka iyo ballanta naftayda u qaaday intaa kuma koobina xataa waxaan naftayda ugu ballan qaaday inaanan hargeysa ka shidin En anigoo raad raad la taaban karo dadka ku- en kusii raabay mooyaane so run ahaantii waxaan odhan karaa waxay tahay in qofka bini-aadamka ahi inuu wajaho mashaakilkiisa inuu inuu inuu inuu u diyaar garoobo siduu u xalin lahaa in e- e- e- inaanay ahayn inuu inuu ka cararo
aad buu mahadsan yahay ama u mahadsan tahay dhahday sare cidle nuur oo inala socodsiinaysay ama waraysi la yeelatay maryan eh, oo ah maryan ibraahin cabdiraxmaan oo ah gabadh dhalinyaro ah oo ku dhalatay qurbaha haatanse degan magaalada hargeysa oo dhalinyarada ka wacyigelisa arrimaha niyajabka ku abuura falastiin maxaa kaga baxay wallaahi waxaan filayaa maryan waay aragnimo badanna way ka sheekaysa oo hadday halkan joogto laftarkeeda ay ku adkaan lahayd inay hesho marka noloshii soo taabatay noloshee soo taabatay inta aynaanu gelin xubinta eh, ciyaaraha saaka waad seexatay xilli baad ku seexatay haddana waxba isbedelo waqtigii saacad baa la waayey saacadda la bedelo saacad baa la waayey anugu la Hor bedelo saacadda- saacadda ka horaan seexday haye marka een, intaan jiifay saacaddu isbedeshay haye laakiin waxa iigu adkaa waxay ahayd goormaa salaada subax soo gelaysaa goormuu allaarmaygu qaylinaya sababtoo ah xalay saacadda waxaan ku xiray afarta habeenimo haye markay ahayd Mm.
Een, marka waxaa moodaa in saacadda isbedelkeeda maalmaha hore horta wax walba intaas taleefonkaagoo kale iyo otomaatigay isku Aye.
bedelayaan ma u baahna inaad bedesho haye laakiin saacadihii aan rabay inaan jiiftana waan jiiftay saacad ka horna waa soo kacay saacad ka hor waa soo kacday ha ilaa saacadda xaabada gadaal loo celiyo haddana waa lagu soo macnaha daray saacaddu markay ahayd kowdii iyo sagaal iyo konton iyo daqiiqado meeshay sekeeno labadii noqon lahayd labadii bay dib u noqotay iyo haddana koodii ku noqotay koodii dib u noqotay marka laba kooban xalay haysanay xala laba koobaan haysanay taasoo ah laba saac laba saacadood bay koodii xalay ahayd hal saac ha hal saac in in War dib ilaa loo adduun celiyo yadan.
marka haddii aad ugu tala gashay inaad lix saac seexato ama toddoba saac seexato saacaddii aad seexatay haye waxba kaama go-in saa ha ku xisaabtamay waxa anna go-ay waxaan raadinayey aha waxaan lahaa xalayto waxaad kici jirta awal een, saddexdii badhkoo kale afarta haatanna waxaad kacaysaa labadii badhka saddexdii marka halkaasaan ka xisaabsanayaan lahaa xalayto ma saacadii intii aad isugu xakamood talagashay inaad jiifato waa jiifatay keliya saacaddii aad tira ahaan isku bedeshay marka waa un hadda kadib laakiin xalay saacad kaama khasaarin waxaanu soo gelaynay shalay oo kale shantii iyo een, badhkii lixdii badhkaan soo gelaynay shalay.
xilliga washington xilliga washington ha maantana waxaanu soo gelaynaa maantana waxaanu soo galnay shantii iyo barkii laakiin afrika saacadda iyadu isma bedelin afrika laakiin isma bedesho dadka ku dhegaysanaya markaad tidhaahdo saacada isbedesho waa kula yaabayan moogtaha because waqtigoodii ku dhegaysanayaan laakiin annaga waxa nagu dhaca waxaa waaye xilligii ka horaan soo galaynaa aad baad mahadsantahay markana bal ciyaarihii aan noo soo qabtay iyo nuur xasan nuur buqaari
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha shalay iyo xalay waxaa dhacay ciyaaro kubadda cagta ah oo ka tirsan horyaalada ingiriiska sbain iyo talyaaniga xaggaas iyo ingiriiska kooxda chelsea ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka premier leaga kadib markii ay shan gool iyo eber kaga farxalatay kooxda everton goolasha chelsea ayaa laba ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahan aadan hazard oo maalmahan laga yaaban yahay halka saddexda kale ay kala qaybsadeen marcos alonso diego costa iyo bedro guushaasi miisaanka leh ayaa ka dhigtay in chelsea ay markii ugu horraysay qabato hoggaaminta horyaalka tan iyo bishii agost waxaana hadda ay leedahay shan iyo labaatan dhibcood waxay hal dhibic ka sarraysaa kooxda ku soo xigta ee manchester city oo shalay ka badin weysay kooxda middlesbra oo ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah mancity waxay u dhoweyd inay badiso waxaana ay ku hogaaminaysay ciyaarta gool uu u dhaliyey ciyaaryahan aguero tan iyo dhammaadkii ciyaarta markaas uu goolka barbaraha ka dhaliyey ciyaaryahan martin deroon oo u safta kooxda middlesbra ciyaaraha kalena bournemouth waxay garoonkeeda ku garaacday sunderland oo ay dirtay laba gool iyo gool banley waxay saddex gool iyo laba ku dharbaaxday kooxda crystal balace halka westham iyo stoke ay kala qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah galabta iyo caawana ciyaaro ka tirsan premiershipka ingiriiska ayaa dhici doona kulanka ugu soo horreeya ayaa ah kan ugu xiisaha badan toddobaadkan waxaana uu dhex mari doonaa arsenaal iyo tottenham oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada london xafiiltan daranna uu ka dhexeeyo hol city waxay martigelin doontaa southampton liverpool waxay wajahi doontaa watford manchester united ayaa booqan doonta swansea halka lester ay garoonkeeda ku sugi doonta caawa kooxda west bromwich albion xaggaas iyo horyaalka sbain ee laliga kooxda atletico madrid ayaa seegtay fursad ay ku qaban lahayd hoggaanka kadib markii ay ku jabtay garoonka real soshidad oo ay ku khasaartay laba gool iyo eber goolka koowaad waxaa soshidad u dhaliyey ciyaaryahan carlos vella halka goolka labaadna uu saxiixay ciyaaryahan william hose atletico hadda waxay ku jirtaa boodka saddexaad waxaa horyaalka sbain ee laliga afar iyo labaatan dhibcood ku hogaaminaysa real madrid oo caawa la ciyaari doonta kooxda leganes barcelona oo kaalinta labaad ku jirtana waxa ay wajahi doontaa kooxda sevilla ugu dambeyntiina horyaalka talyaaniga laba kulan ayaa xalay la ciyaaray kooxda torino ayaa shan gool iyo gool ku dardartay kalari halka napoli iyo lazio ay isku mari waayeen barbaro gool iyo gool ah kulamada kale galabta iyo caawa ayaa la ciyaari doonaa kooxda hoggaanka hayse ee yuventus ayaa u safri doonta kiyeva verona milan waxay la ciyaari doontaa balermo caawana inter ayaa martigelin doonta corotone halka roma ay gurigeeda kusoo dhoweyn doonto bolonya dhegaystayaal xubintii ciyaarahana intaa ha inoo joogto
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoo hayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha falastiin intaynan u tegin ee, dhinacii horta bal- kalkulaytraa la soo baxay saacadihi xisaabinaysaa miya saacado weli xisaab badan bay iyagu saacadda badan.
xala kaa maqneed xalay tume qoladan maraykanka dadkan joogay meelaha kale ka shaqeeyaan Een, shaqooyinka kale caadiga ah ama aan xala dee tira ahaan waqtigu- unbaa is- isbedesheen Ha.
oo qoraalkeeda unbaa isbedela laakiin inteeda kale xalay okay Okay, dadka qaybtoodna saacad ba u dheeraatay oo saacad dheeraad ay heleen sababtoo ah qofkii dee lixda soo shaqo tegi jiray lixdii buu soo shaqo taga toddobada qofkii soo shaqo tegi jiray toddoba soo shaqo taga laakiin innaga marka saacadda xafiiskeenoo kale maadaama aynu dhegaystayaal eh, xilli kale aynu sugayo hore aynu u nimaadno innaga wax badan xaggaasi saacadihii waxaa isbedelaya afrika aan la socon unbaa Ha.
isbedelaya laakiin saacadaha xaggan maraykanka dadka kale shaqadooda ninkii toddobada imanayay toddobada laakiin inta imanaya badan idaacadda v o edo kale waa isbedeshaa sababtoo ah waa shaqo ku xiran dhinaca Absolutely.
een, idaacadda marka een, wariyaasha la hadla shiinaha iyo kuwa la hadla ruushanka iyo kuwa la hadla bariga dhexe iyo kuwa la hadla bakistan kulli een, dhowr iyo afartanka luuqadood mar qoray iswada bedeleysaa saacadahoodii shaqada laakiin dadka aynu maamuladoo kale oo sideedda soo shaqo tegi jiray ama sagaalka soo shaqo tegi jiray waqtigoodii een, wax badan iskama bedelayaan een, dalkan bisha maaraj ayaa haddana hal saac la waaya haa hal sa- saacee lagugu dara iminka marka marna maalintaa dheeraata marna habeenkaa dheeraada si wax soo saarka dadka marka laysugu dheeli tiro oo dadku hadduu habeenkii dheeraaday maalintii yaraatana shaqadii aa yaraanaysa hadduu habeenkii een- een- een gaabto oo maalintu ay dheeraatana dadka nasiinadii aa ku yaraanaysa marka s- xilliyadana waa samarka iyo ama ama- ama xilliga maaragta ee kulaylaha wadankan iyo xilliga qabobaha marka waxaa moodaa in laysku dheeli tiro saacaddu ay ay- ay sidaa noqonayso haatan falastiinay bal dhinacii heesaha aan markana jalleecno
xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal midu igu xidho i xanibay darteede xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal midu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato xubin qaali iyo qalbiga yeexado xubin qaali iyo qalbiga yeexado qalbiga yeexado xaggeeda jira xaggeeda jira xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato xubin qaali iyo qalbiga yeexado xubin qaali iyo qalbiga yeexado qalbiga yeexado xaggeeda jira xaggeeda jira waxaad tahay xurumo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga waxaad tahay xurumo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga xasilooni iyo xasilooni codka macaan ee idlayar aanu intaasi ku dhaafno guud ahaana idaacaddeenii dhallinyarada maanta ayaa intaasi nooga eg ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo falastiin axmed iiman ayaa idinla socodsiinayna intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo aan ugu xishaay dhulka meel xarfa dil lagu xundumay hooyadeed xali ku xambaariso dhaay xoorla iyo ku xambaariso dhaay xoorla iyo dhaay xoorla iyo lagu habay xalaa lagu habay xalaa dhulka meel xarfa di lagu xuntumay hooyadeed xali ku xambaariso dhaay xoorla iyo ku xambaariso dhaay xoorla iyo dhaay xoorla iyo lagu habay xalaa lagu habay xalaa waxaad tahay xurumo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga